sida aysan ula weyneyn qofka muslimka dhiiggiisa iyo rasuulka sida uu ula weynaa qofka muslimka dhiiggiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisu isbarbar dhiga bal arka dadkan sida ay u agmarsan yihiin hadyigii nebiga oo aysan u weynaynayn wax ilaahay iyo rasuulkiisa ay weyneeyeen waxa uu ibnu maaja wariyey waa xadiid saxiixa min xadiidi cabdillaahi bni cumar qaal ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaduufu biاlkacba wayaquul maa adyabaki waadyaba riixaki maa acdamaki waacdama xurmataki waladii nafsu muxamadin biyadihi laxurmatu اlmu'mini acdamu cinda allahi xurmata minki maalihi wa damihi wa an yudanna bihi ilaa khayraa rasuulka oo kacbada dawaafahaya ayaa waxa weeyaan waxa uu yidhaahday maxaa ku wanaag badiyey carabtaada maxaa wanaag badiyey maxaa ku weynaysiiyey xurmadaada maxaa weynaysiiyey waxaan ku dhaartay allaah oo nafsaddaydu ay gacantiisa ku jirtee qofka mu'minka ah xurmadiisa ayaa xurmadaada ka weyn laxurmatu lmu'mini acdamu cinda allaahi xurmatan minki maalihi wa damihi wa an tadunna bihi ilaa khayraa qofka muslimka ah ka weyn xurmadiisa haddii maanta uu noo imaa lahaa khabar dhahahaya kacbadii qolaa ku duushay waa fujiday waa burburisay wax la dawaafo ma laha haddii ayna soo gaarto maxaan dhihi lahay soo ma anaa dhahaneen intaan waalano aan maaragtay isku darno waxaan sheegno aan aqoon weyno soo ma dhacday way dhici lahay kacbada qofka muslimkaaha ka weyn xurmadiisa maxay ku dhacda marka haddii kacbaa la burburiyey la yidhaahdo inaan meelaan joogno aanaan garan berigii maaragtay qoladii juhaymaan ay galeen baa la yidhaahday maaragtay kacbadii dadaa galay oo meel lagu dawaafoon lama arko markaasaa caamadii waxay dhihi jireen adduunyadii waa soo laabantay adduunyadiina waa gadoontay kacbadiina waa xidhantay ilaan kacbada hadday ay dhammaato adduunya ma jirayso kacbada burburinteeda qofka muslimkaa dhiiggiisa daadintiisa ka weyn war arrintaas u fiirsada dad muslimiin aha nahay waxa ilaahay u weyneeyey hanala weynaadeen waxa rasuulku u weyneeyey hanala weynaadeen kacbadiyaa la burburiyey cer iyo dhul meelaan joogno garamayn haddii la yidhaahdo laakiin qofaa la dilay muslim ah xaqdaha lagu dilay waxaa dhici karta iska caadi awalna waa la dili jiray kadibna waa la dili doona xadiid kaleeto ibn abi shayba u wariyey fi lmusanaf waalbayhaqi fii shucab aliimaan من xadيiثi cabdاللahi بن cabاas أنa rasuul الlahi salى الlaه عlيه sسلم nadra ilى الkacbaةi faqاal ma أcdma xurmatki وma أcdma xaqki wاlmuslim أcdm xurmaةa minki xarma اllah maalahu وxarma damahu وxarma cirضahu وأdaahu وan yubna bih dannusuur wuxuu ilah subxanaه wataعala u xarimay maalkiisa dhiigiisa cirdigiisa dhibaatadiisa wax dhib xataa in loo geysto in wax shar ah ama xumaa ah lala maleeyo ayuu xarimay kacbada soo dhaaf adduunyadoo dhan ayaa qofka muslimka dhiiggiisa in la burburiyo adduunyadoo dhan qofka muslimka dhiiggiisa daadintiisa ka weyn xadiiskii nasaa-i u wariyey tirmidi min xadiis cabdillahi bni camrin wuxuu ahaa lazawaalu dunyaa ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim lazawaalu dunyaa ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim lazawaalu اddunyaa ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim wa calaa daalika waxaa waajib ah qof kasta si dimadiisa u beri noqoto waxa isaga ficilkiisa ka dhashay inuu baaro oo uu bixiyo oo tacwiidaad uu siiyo isagayna waajib ku tahay inuu baaro litabra'a dimatuhu ayb dadka cabsida soo gaartay argaagaxu soo gaaray rucbigu soo gaaray rucbiga qof muslima in rucbi la geliyo cabsi lagu abuuro ma bannaanta iyada laa xadiidka uu wariyey alimaam axmed ibnu xambal waxa uu ahaa min xadiidi cabdiraxmaan ibni abi leyla qaal xadaثna asxaabu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam annahum kaanuu yasiiruuna maca rasuuli illah rasuulka ay saxaabadu la socdeen fii masiirin fanaama rajulu minhum nin baa hurday faاndalaqa bacduhum ilaa nablin macahu qof baa markaa wuxuu ka soo qaaday xooga gabuunna uu haystay faakhadaha falama istayqada rajulu fazica wuu naxay marka alaabtiisii buu la-ay gabuunnaa laga qaaday oo asagoo lagu maaha weeyaan xoogaa lala cayaarahayo gabuunadiisii laga qaaday fafazica fadaxika alqowm qoladiiba marka saxaabadii way qosleen faqaala maa yudxikukum maxaad ku qoslaydiin nebigaa weydiiye maxaad ku qoslaydiin faqaaluu laa ilaa ana akhadnaa nabla haada fafazica wax dhiba ma jiraan laakiin ninkaana gabuunadiisii ka kaynay oo marka intaasaan ku qoslayna marka asagana wuu argagaxay faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman qof muslim ah qof kale inuu cabsi geliyo xalaal ma aha intii cabsidu gashay oo madaaficdii hugunkeedii cabsidu la gashay dembi baa laga galay ayay qudheeda in laga toobo keenay u baahan tahay qofka dhahahaya arrintaas waxa weeyaan waxaa laga waday in sharciga loo hoggaansamo oo sharci la dabaqo oo sharciga lagu dhaqmo waxa weeyaan waxaa ka horeyda adiga intaadan sharci in lagu dhaqmo qof kale ka dalban adiga iska dalab marka adiga sharciga u hoggaansato oo sharcigii ku dhato sidii adigu aada isku oofido markaasay kuu suuragal tahay inaad tidhaahdo sharci ha lagu dhaqmo abyaad xikmo ah oo uu leeyahay abulswad addu'ali waxay leedahay yaa ayuha rajulu mucallimu gayrahu hallaa kaana hallaa linafsika kaana da tacliimu laa tanhaa can khuluqin wata'tiya midlahu caarun calayka idaa facalta cadiimu wabda' binafsika fanhahaa can gayiha فإنها إذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك تقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع تعليمه شاعركاas wuxuu leeyahay waar ninkan kayrkiisa inuu waxbaro doonahaya maxay baritaankaasu nafsadaada ugu sugnaa weysay akhlaaq qofna ha ka nahyinin adigoo akhlaaqdii oo kale la imaanhaya arrintaasoo cayb bay kugu tahay haddaad samaydona waa cayb weyn nafsadaada ku bilow fanhahaa can gayihaa dhumitaanka nafsadaada ka nahyi fa innahaa ida intahat canhu markii ay gayigaas nafsadaadu ka joogsato faanta xakiiman markaas adaada nin xikmo leh ah fa hunaaka tuqbalu meeshaas waa laga aqbalahayaa in wacad haddaa wax wacdido wa yuqtadaa waana lagugu dayanhayaa bilqowli minka hadalka aad ku hadashona waa lagu dayanha waa laga faa'iidaysanhayaa wa yanfacu tacliim inaa wax bartona waxbay taraysaa marka sharciga la dabaqahayo oo loo yeerahayo waa in laga hormariyaa annaku inaan sharciga isku dabaqno awalan markaasuu qiimo yeelanayaa dacwadeenna sharciga ha lagu dhaqmo ama sharci ha la dabaqo almasalu alcarabi wuxuu leeyahay layta xadii min abi karibin an yasudda canii khayruhu qablah nin baa wuxuu yidhaahday waxaan waxa weeyaan jeclaan lahay oo tamaninayaa ninka abikarab la yidhaahdo khayrkiisu inuu iga celiyo fasaahkiisa layta xadii min abikarabin layta xadii min abikaribin an yasudda canii khayruhu khablah khayrkiisu inuu iga celiyo sharkiisa intaasaan tamaninaya qaacido fiqhi ah waxa weeyaan waxaa og tihiin niman gaalo ah inay joogaan oo la yidhaahdo uganda ama burundi la yidhaahdo nimankaasaa og tihiin dhufaysay ku jiraan hub adagoo khatarna way haystaan markii hal xabad lagu ridoona waa aragteen waxa ay samaynayaan markii maaragtay dhowr madfac lagu tuuro inaan gaarayno arbamia bayna qatiilin wa jariixin waa aragteen hadda ka horna waa la arki jiray masaladaas markii laga niqaashay oo toddoba beri loo fadhiyey wadaadadii waxay go-aamiyeen fatwada aada aragteen waxayna ku dhiseen qaacido sharci ah oo uu caddeeyey alimaam almuxadid khaliil اddiin alcalaa'i addimashqi kitaabkiisa la yidhaahdo almajmuuc اlmudhab fii qawaacid اlmadhab ninkaas waa nin muxadid oo faqiiha alxaafid ibn xajar mashaa'ikhdiisa ayuu shiikh u ahaa ninkaas nin qadiim a weeyaan kitaabka wuxuu leeyahay la yidhaahdo alqawaacid اlmudhab fii qawaacid اlmadhab waxa uu leeyahay qaacido waxaa jirta la yidhaahdo addararu yuzaalu dararka dadka muslimiinta waa in laga qaada waa in aan la ogolaanin darar dad muslimiina in la saaro wuxuu leeyahay aslu hadihi اlqaacidati qisaة اlxudaybiya wamusaalaxaة الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam yowmaidin almushrikiina cala اrujuuci canhum nebigu markii uu tegey xudaybiya meesha hadda shamiisi la yidhaahdo weeyaan oo labaatan kilomitr maka u jirta waxa uu leeyahay markuu nebigu meeshaas gaaray ayaa nimankii qoraysh ugu yimaadeen waxaa dhex mara marka tafaawud tafaawudkaas bunuuddiisa ay ka mid ahayd qofkii reer maka ah oo u yimaado muslima inuu celiyo qofkii muslimiinta ka mid ah oo nebiga saxaabadiisa soo aadana inaan la celinin arrintaas marka dadka muslimiinta oo saxaabada waxay u dareemeen inay ku tahay culays iyaga wa kaana fii dalika idkhaalu daymin cala almuslimiin wa icطaa'u daniyati fi ddiin waxayna u arkahayeen dulli ay diinkoodii u qaadeen walidaalika cumar waa ku dhahayey alaysuu cala albaطili alasnaa cala alxaqi lima nucdi daniyata fii diinina yaa rasuul allah so ayagu hadday baatil ku sugan yihiin annakuna axaaq ku sugannahay maxaan isu siinaynaa dulliga oo markaas nebigu uu yidhaahday inii rasuulu llaahi walan yudayicanii rabbii oo arrintai cumar intay la weynaata abubakar uu utegi uu yidhaahday maxay saasu ku dhacday oo meeshaas culammadu ay dhahaan waxaa kala sarreeya martabatu sidiiqiya iyo martabatu shahaada abubakar sidiiq buu ahaa cumarna shahiid buu ahaa laakiin martabada abubakar baa ka weynaya tan cumar wuxuu yidhaahday rasuulka ilaahay weye raacku ayib wuxuu leeyahay alcalaa'i ixtumila lidafci mafaasida acdamu minhu arrintaas waxaa loo yeelay mafaasid ka weyn si loogu baajiyo mafaasiddaas weyn oo lagu baajinayey oo nebigu mucaahadadaas uu u galay oo saxaabadii ay murjisay oo arrintaasu ay aada u kululayda maxay tahay hiya qatlu lmu'miniina waalmu'minaat aladiina kaanuu khaamiliina bimakka walaa yacrifuhum akharu الصaxaabة wa fii qatlihim macaraة cadiimaة calى اlmuؤminiin faاqtadat ilmaslaxaةu ixtimaala akhafi اlmafsadatayn اldafci aqwaahumaa mas'aladaa marka nebigu intaas uu u yeelo waxay ahayd oo la baajinayey oo mafaasidda weyn ah oo mafaasidda ka dhalatay mucaahadadaas nebiga saxaabadu inay yeelaan ka weyn dad muslimiin ah ama mu'miniin ah ama mu'minaad ah oo aan la aqoon oo maka joogay oo aan saxaabadu aqoon weeya dadkaasi dhiiggooda loo badbaadiyo oo haddii dagaal lagu qaado maka aan dagaalkaas aynan wax ku noqonin ayuu nebigu mucaahadadaas u galay oo dagaalkii uu u baajiyey oo uu u qaata arrin aada iyo aada agtiisa uga adkeed markaas maslaxadii waxay keentay laba mafsado oo ah nebigu inuu mucaahadaadkaas ogolaado adag iyo dadka muslimiinta oo maka ku noolay oo aan saxaabadu garanayn inay dagaalkaa haddii lagu qaado maka ay wax ku noqdaan waxaa la weynaatay inay qaataan mucaahadadaas uu ku jiro culaysku wailaa hada alishaaraةu biqowlihi walowlaa rijaalu muؤminuuna wanisaaءu muؤminaat lam taclamuuhum an taطa'uuhum fatusiibakum minhum macaraة bigayri cilmin haddii ayna jiri lahayn dad mu'miniinah iyo haween mu'minaad ah oo aadan garanayn in aad ku istaagtiin aadnaan garanayn baa la leeyahy haddaa garanayso bal kasii bal ka warran say uga darantaha aadnaan garanaynba oo markaas ay maaragta ceeb iyo dembi uu idinfuulo oo idinku dhaco haddayna saas dhici lahayn waan idinku sallidi lahaa quraysh weerar baa maka ku qaadi lahaydeen cagtaana marin lahayd laakiin arrintaas maxaa loo joojiyey فلما قدر الله تعالى تميز المؤمنين المستضعفين بمكة وخروجهم من بين أظهر المشركين سلط الله تعالى حينئذ رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم على أهل مكة فافتتحوها كما قال تعالى تتمة الآية لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وحليه مؤلفك مرك إلهي أو قدري إني كلا صعمان oo dadkii mustadcafiinta ahay oo mu'miniinta ah maka joogay ay maka isaga baxaan oo ay ku hareen kufaar quraysh keliya ayuu ilaahay wuxuu ku salliday iyagii rasuulkiisa iyo saxaabadiisa weerar bay ku soo qaaciyeen way furteen aayadda aakhirkeedana tusinayso oo wuxuu leeyahay allah low tasayaluu hadday soo amni lahaayeen lacadabna aladiina kafaruu waxaan cadaabi lahayn kuwa kufriyey oo iyaga ka mid ah cadaaban aliiman cadaab xanuujiyaan cadaabi lahayn marka arrintaas waxaa loo yeelay dadka muslimiinta ahoo magaaladaas maka ku noolaa oo saxaabadu aynan garanayn si dhiiggooda loo badbaadiyo ayaa rasuulka waxaa la amray inuu galo mucaahado aada iyo aada u culus waxaa laga maarmaana marka dadka muslimiinta inay aayaddaas ka faa'iidaystaan qaacidada sharcigana ay qaataan nimankaas waxaa socotay in lala hadlo oo lagu bixiyo jihaad lisaani ah waxaana la rajaynhaya meel fiican inay maraysay laakiin markii jihaadkii lisaaniga ah la diiday oo dagaal lagu qaaday intii madfac lagu dhiftay waxaa xasiiladii ay noo noqotay arbaca-mia bayna qatiilin wa jariix wa tadmiir mumtalakaat wa tarwiici aaminiin baa intaasaa natiijo noo noqotay taas lama yeeli karo waa arrin mamnuuca yaan loo noqon mar dambe hana laga tooba keeno mar dambe yaan loo noqon ha laga tooba keeno ilaahay ha laga cabsado yaan dhiig yowmulqiyaama lala tegin muslim oo aan waxba laga qaba karin masalo kale almasalaة الraabica idkhaalu اlquwaati اlkaafira aw jalbu اlquwaati اlkaafirati ilى bilaadi اlmuslimiin quwaad gaalo waddamada muslimiinta in loo soo adeegsado oo lagu soo hoggaamiyo waa xaaraan waa baatil waa faasid sharcan wa tajribatan wax nuxuraana lagama helin weligeed intii ciidan lasoo qaadahayey ama ciidan la keenahayey wax nuxura haba yaraatee lagama helinin waa arrin faasid ah waa arrin baatil ah tajrubaa loo arkay dararkeeda iyo fasaadkeeda laakiin siday ku imaadaan alquwaatu alkaafira yaa keena maxay ku imaadaan waxaa ogtihiin waxa la yidhaahdo qadiyatu alasbaabi waalmusababaat ilaahi subxaanah wa tacaala adduunyadan wuxuu ku sameeyey asbaab musababaad gaarsiida asbaab markii la helo musababaadkii ay yimaadeen marka bina'an calaa hadihi alqaacida gaalada ciidamadooda sababta ay ku imaadaan bilaadulmuslimiin maxay tahay markaan sababkaas fahamno waa inaan ka gaashaamanaa biilgaa'i haada sabab siayn iyagu u imaanin marka adigu wuxuu noo sheegay laba sababood inay ku yimaadiin midda koobaad waxa weeyaan xadiis u wariyey ibnu cabbaas oo uu dabaraani soo bixiyey waa xadiid xasana xadiid dheer weeyaan oo asbaab badan oo musababaad badan keenta ay ku jirta waxaa ka mid ahaa walaa dahara fii qowmin alqatlu yaqtulu bacduhum bacdan ilaa sallata allaahu calayhim caduwahum qolo waxa weeyaan kama muuqado isdil gabalkood gabalka kale uu dilo kama muuqado arrintaas hadday daahir noqoto ay soo baxdo oo ay bannaanka u soo baxdo dadka muslimiinta inay iyagu isdilaan oo dhiiggoodii ay daadiyaan sabab weeyaan musababkii muxuu yahay ilaa sallata allaahu calayhim caduwahum cadawgooda ilaahay ku sallidhayaa ciidamo gaalo oo cadow aho ordahayaana imaanhaya maxaa u sababa yaa keenay afcaashaasaa keenay afcaashaasu hadday jirto waa imaanahayaan lamana celi karo adiga iyo anigu midna ma celi karo waa arrin sabab ku taagan weeye arrinta kale waxa weeyaan ama sababka kale isla dabaraani baa wariyay min xadiid cabdillahi bn cumar waana xadiid isagana xasan ah walaa khafara qowmun calaa axada walaa khafara qowmun ilcahda ilaa sallata allaahu calayhim caduwa min gayrihim faakhaduu bacda maa aydiihim qola haddii ay ballanbaxyo samaydo ballanbaxyo dad muslimiin intay ballan isla galaan oo maalan dad intay dagaalameen marka hudno kala saxiixdo kale maalan ee markaas qaybo ay jebiso ama qadri ay samaydo ballanburyo haddii ay dhacdo ilaahay dadka wuxuu ku sallidahyaa cadow iyaga kayrkood ah faakhaduu bacda maa aydiihim wixii gacantooda ku jiroona kala ka biriliqaysanaya faakhaduu bacda maa aydin biriliqadii soo ma ahan tigrayda ay na biriliqaysatay labadaas sababaa nebigu noo sheegay wamaa yantiqu cani ilhawaa labadaas inta ay jirtona gaalo waa imaanaysaa dad yahow muslimiinta u labadaas shay ha la joojiyo haddii la rabo gaalo in la celiyo ninka hadduu yidhaha gaalaha la ii keeno ciidamo gaalahan codsanayaa codsigiisu qiimo kuma fadhiyo waxaa qiimo ku fadhiya inay asbaabtii qaa'im ay tahay iyo inaysan ahayn hadday asbaabtaasu qaa'im tahay waa imaanhaya haddayna qaa'im hayna ma imaanhaya laakiin codsigiisu laa yuqadimu walaa yuakhiru fi lmas'alati shay-an waxba ma soo kordhinhayo waxa wax soo kordhinhayaa waa sababkii uu rasuulku ku xidhay inay imaadaan quwaat ajnabiya kaafira waxaana la ogyahay bitajrubati meeshii dad muslimiina ay isku laayaan gaalo urdayda inay imaataan waa la ogyahay waa ogtihin bal waxaa keentiin meel dad muslimiina ayna ku dagaalamin gaalo tagta bal keena meel muslimiin ay ku dagaalantay gaalo aan teginna keena waa arrin tajrubo ah oo waaqic ah qof kasta uu arki karo weya haye nuqdada ku xigta qabla alakhiir hal nuqda ii dhimane waxa weeyaan haddii la dagaalamo oo dadkii yimaadaba la yidhaahdo ha lagu kaco weerar ha lagu qaado waxay noqonaysaa macnaheedu fawdo cumrigeenna inaan ku dhammaysanno cumrigeenna inaan fawdo ku dhammayno maxaa yeele kan haddii lagu kaco oo la rido isaguna berri uu soo jabhadaynhayaa kan ka riday inbuu bacda ishriin sana isaguna ka ridahaya wahaa kada dawaaley bacda ishriin sana midma miduu ridahaya intaas marka maxay qiimeeho leedahay cumrigeen muxuu ku dhammaanhayaa fawda wax fawdo ka liita sharciga ma jiro waxaa laga wariyey xikmad oo sugan cali bn abi aalib inuu yidhaahday laa budda linnaasi min amiirin barin aw faajir yacmalu fii imratihi اlmu'min wayastamticu fiiha alkaafiru wayuballiqu allaahu fiiha alajal waxaa laga maarmaana buu yidhaahday oo dadka laga maarmaan u ah in amiir uu jiro madaxweyne inuu jiro ama bari ha noqdo ama faajir ha noqdo qofka mu'minka ah wuxuu ilaahay ku caabudahayaa taxta imratihi hadduu faajir yahay qofka kaafirka ahuna oo dimiga ahuna waa ku dhex raaxaysanayaa inta xukunkiisu uu jiro ilaahayna dadka aajaashoodii ku gaarsiinhayaa ninka xukunkiisu intuu jiro sidaa daraaddeeda shaekhulislaam siyaad sharciya wuxuu leeyahay xikmad waxaa jirta marka uu leeyahay situuna sanatan min imaamin jaa'ir aslaxu min leylati waaxidati bilaa sulطaan situuna sana lixdan sano oo imaam jaa'ira uu dadka kor fadhiyo ayaa waxay ka wanaagsan tahay hal habeen oo suldaan la'aan la joogo xikmo weeyaan dakarahu shaykhulislaam fi siyaasa sharciya fii islaaxi araaci waraciya waxa uu sheegay ibnu xibbaan fii kitaab rawdat alcuqalaa sulطaanu gashuumun khayru min fi'atin taduum suldaan burburiye ah ayaa ka khayr badan fitno daa'imta qof muslima haddii uu yimaado khashuum faasiq ah faajir ah shayطaana ha noqdo hadduu rabo hadduuba muslim yahay waa in faraha laga qaado qaala imaam maalik walimaam saciid ibnu sufyaan sufyaan ibnu saciid athawri sulطaan jaa'iru sabciina sanatan khayru min ummatin saa'ibatin saacata min nahaar alimaam maalik ibni anas walimaam sufyaan ibnu saciid athawri yaa waxay isku raaceen oo dhaheen suldaan jaa'irha toddobaatan sano ayaa ka khayr badan ummad macno la-aan u joogta suldaan la-aan u joogta hal saac oo maalmeed marka waxaa waa ka dhalo kara fitanta waxaa ka dhalo kara waxa weeyaan fawdo fawdana sharcu ma ogola wax ka liitana ma jiraan marka qofka raba inuu rido maamul ama xugun uu rido fawdadaa ka dhalanaysaa ka weyn waxa adiga aa arkayso ood leedaha waxaanan u jeedaa middaa aadan u jeedin oo ah fawda daa'ima ka weyn mas'alo dhammaanaysana ma aha adiga haddaad maanta ka rido asagana berri uu soo jabhadeynayo uu kaa ridahayaa marka arrintaas sharcina ma aqbali karo caqlina ma aqbali karo yaa ikhwaan ha laga joogo alkelimatu alakhiira waxaa dhici kara bacdu alikhwaan inay dhahaan ninkan anakuu noo jeedaa annakuuna dulminhayaa annakuuna buqaynayaa laakiin waxaan idin xusiisinhayaa kelimad uu yidhaahday alimaam aljaliil altaabici saciid ibnu waxaan leeyahay alxasan albasri wuxuu yidhaahday inna man yukhawifaka inna man yukhawifuka xataa talqa alamna ashfaqu calayka minman yu'amminuka xataa talqa alkhawfa wuxuu yidhaahday qof cabsi kugeliya oo ku yidhaahda war arrintan khatar diineed baa kaaga imaanaysay ka joog ilaa amni aad ka hesho yowma alqiyaama intaa arrintii ka joogto aa yowma alqiyaama amni ka hesho ayaa kuu naxariis badan qof amni ku geliya ilaa yowma alqiyaama aada cabsi la kulanto qofkii ku dhahaya dhib ma laha waa arrin wanaagsan gal ha ka joogin oo amni ku geliya qofkaas horea kaaga wanaagsan haddaa caqli uu jiro haddii fikir uu jiro qofkaas hore ayaa kaaga naxariis badan maslaxaddaada caddaynteedana u dhow qofka marka waa inuu isxisaabaa waxa uu samaynhayo waa inuu miisaan geliyaa waa inuu si fiican u fekeraa waxa uu wariyey alimaam ibnu casaakir fii taariikh dimashq can cumar bn khadaab xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu fainahu aysaru lixisaabikum wazinuu anfusakum qabla an tuusanuu wtajahaduu lilcardi alakbari yowmaidin tucraduuna laa takhfa minkum khaafiya wuxuu yidhaahday cumar radi allaahu canhu war nafsadiinna xisaaba intaan laydin xisaabin arrintaas baa u fudud xisaabkiina yowma alqiyaama war nafsadiinna miisaama intaan yowma alqiyaama laydin miisaamin waxaana isu diyaarisiin lilcardi alakbari ilaahay subxaanah watacaala bandhiga laydin bandhigi doono yowma alqiyaama yowmaidin tucraduuna laa takhfa minkum khaafiya maalintaas waxa weeyaan wax idinka qarsoonaan hayaa ma jiraan qofku waa inuu iska hubiyaa qof kale adduunyadiisa inuu ku diin saago sida bacdu salaf ay dhihi jireen akhsaru nnaasi safqatan man baaca aakhiratahu bidunyaa hayrihi dadka waxaa ugu beec liita qof adduunyadiisii aakhiradiisii ku waayey qof kale adduunyadiisa toosintiisa dadka waxa weeyaan marka meesha lagu dagaalamahayo waa in aad la isaga fiiriyaa meesha axabadda ku ridaydo iska hubi inay tahay meel sunnadii waafaqsan meel sunnadii waafaqsan inay tahay iska hubi bal dhegaysa asarkaasuu cabdirasaaq wariyey fii musannafihi moxamed ibn wadax alqurdubi fi lbidaci wannahyi canha can abi cubaydata bn xudayfa qaal jaaءa rajulu ilىa abi muusa alashcari nin baa u yimaaday abu muusa alashcari wa xudayfatu cindahu asagoo xudayfa ibnulyamaan la jooga ayaa nin u yimaaday hada xudayfa waa ninka fitanta iyo axwaasheeda aad u yaqiini ninka markaa yimaaday abuu muusa alashcari ayuu su-aasha weydiiyey wuxuu ku yidhaahday ara'ayta rajula akhada sayfahu faqaatala bihi xataa qutila alahu aljanna wuxuu ku yidhaahday iiga waran nin seeftiisa qaatay oo ku dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilo alahu aljanna janno ma leeyahay ninkaas faqaala abuu muusa alashcari nacam jan leeyahay faqaala xudayfa istafhim irajula waafhimhu xudayfa ibnulyamaana wuxuu ku yidhaahday war ninka waxa uu ku su-aalay si fiican isaga hubi waxa aada ugu jawaabtayna iska hubi faqaala abuu muusa kayfa qulta maxaa itiri buu yidhi marka faacaada calayhi midla qowlihi اlأwal hadalkii buu ku soo aliyey faqaala lahu abuu muusa midla qowlihi اlأwal abuu muusa sidii hore u jawaab wuxuu yidhi laka aljanna faqaala xudayfa istafi min rajula waafhimhu xudayfa markii saddexaad wuxuu ku yidhaahday ninkan waxa uu ku su-aalana iska hubi waxa uu ku jawaab faacaada calayhi midla qowlihi faqaala abuu muusa maa cindii ila haada intaas waxaan ahayn mahayo xudayfa marka akhbaarta iyo fitanta axwaasheeda aada u yaqiinay jawaabtaa isagaa bixiyey marka wuxuu yidhaahday fadacaa bihi xudayfa xudayfa ninkii iyeer wuxuu yidhi kaalay ruwaydaka tartiibso wuu yidhi tar tartiibso ina saaxibaka low daraba bisayfihi xataa yanqaطica faasaaba alxaqa xataa yuqtala calayh fa huwa fi ljanna wuxuu yidhaha ninka saaxiibkaada ah oo ku su-aalahayey hadduu seeftiisa wax ku garaaco ilaa uu ka go'o oo xaqiina uu asiibo oo markaa lagu dilo xaqii fa huwa fi ljanna jannu ku sugan yahay marka wain lam yusib ilxaqa hadduuna xaqii asiibinin walam yuwafiqhu allaahu lilxaqi xaqiina aan ilaahay waafajinin laakiin niyo wanaagsan ku dagaalamay niyo wanaagsan ku dagaalamay fahuwa fi الnaar xadiis صaxiixa wey fahuwa fi الnaar niyo wanaagsan aan ku dagaalamaya keliya maa takfii meesha xabadda ay ku dhacayso waa inay sunnada waafaqsan tahay haddayna sunnada waafaqsanayn niyada wanaagsan keliya maa takfii aniga waraan idhi ma aha haada xudayf qaal wladii nafsii biyadihi ydkulana الnaara fii mili hada aladii sa'alta canhu akara min kada wakada wuxuu yidhahda waxaan ku dhaartay allaah gacantayda ay nafsadiisa ku jirto waxaa naarta gelahaya kuwa ah wax iga weydiiday waxaa naarta ka gelahaya akara min kada wakada intaas iyo intaas baa naarta ka gelisa buu yidhahda marka niyada wanaagsan waa fiican tahay xamaasada wanaagsanna waa fiican tahay naxnu laa nunkiru haada laakiin xamaaso keliya yaynan ku seejinin sunnadii meesha ay xabadda ku dhacaydo iska hubi intaadan xabadda ku ridin inay tahay sunnadii nebiga mid waafaqsan waxaa xikmo ah salaf ay dhihi jireen nuwaaru lfitnati laa yacqib fitnada ubaxeeda waa qurxoon yahay laakiin miro isuma bedelo waxa uu wariyey nucam bn muxamaad fii kitaabi اlfitan cabdullahi bn mascuud uu yidhaahday ina alfitnata idaa aqbalat shabahat wa idaa adbarat asfarat fitnada marka ay soo socoto waxa weeyaan dadka tashbiih bay gelinaysaa ama khalad bay gelinaysaahoo weji qurxoon bay la imaanaysaa si wanaagsan baa loo sharxahayaa war wanaagsan baa laga bixinhayaa si wanaagsan baa loo tawjiihinayaa laakiin markii ay dhammaato ayaa qof kastaa dareemahayaa waxa ay ahayd iyo xaaladdeeda sida ay ahayd waxaana soo baxaysa nuwaaru lfitnati laa yacqib inuusan miro marna noqonayn inaan fitno marna wanaag ka dambaynin ogaada fitno la dhaqaajiyo inaan wanaag ka dambaynin ogaada nuwaaru lfitnati laa yacqib waxa uu yidhahday sheikhu islaam fii minhaaji sunna ina alfitnata inamaa yucrafu ma fiiha min ashari idaa adbarat faإidaa aqbalat fainaha tatazayan wayudannu ana fiiha khayra faidaa daaqa annaasu ma fiiha min ashari wاlbalaa saara dalika mubayina lahum madarataha waacidan lahum an yacuuduu fii miliha wuxuu yidhaahday fitnada waxaa yaqaana waxa ku sugan oo shar ah markay dhammaato waa yaqaaniin dadka way garanayaan laakiin markii ay soo socoto way isqurxinaysaa arrin wanaagsan baan u soconnaa tadbiiq shariic baan goobaynaa si wanaagsan bay u soo muuqanaysa faidaa aqbalat fainaha tatazayan wayudannu anna fiiha khayran waxaa loo malaynayaa khayrka hadda inuu noo yimaaday oo hadda sharcigii maaragtay in la dabaqahayo ayaa loo malaynhaya faidaa daaqa annaasu maa fiiha min ashari haddii dadku ay dhedhemiyaan waxa ku jira oo shar ah oo belo ah arrintaasaa waxay noqonaysaa arrin u caddayda madaradii fitnada oo noqonaysa arrin ka wacdida inaan arrintii oo kale loo noqon fitnada haddii la dhex galo oo qofka uu fii xaali fitnati ama umuur fitno ah uu dhex socdo waxaa dhici karta aqoontii iyo camalkii inay istaagaan oo aqoontiisii ay kharibanto oo acmaashiisii wanaagsanaad iyo daacaadkii uu saago baa dhici karta shaykhulislaam fii minhaaji sunna hadalkiisa asagoo sii wata wuxuu yidhaahday ina allaha bacada muxameda bilhudaa wa diini alxaq allah subxaanahu wa tacaala wuxuu muxamed la soo diray hanuun iyo diin xaqa fabilhudaa yucrafu alxaqu hanuunka waxaa lagu gartaa xaqii wa bidiini alxaqi yuqsadu alkhayr diinka xaqaana waxaa loogu qasdaa khayrkii wa yucmalu bihi waana lagu camal falaa falaa budda min cilmin bilxaqi wa qasdin lahu wa qudratin calayhi waxaa laga maarmaan ah inuu qofku xaqa garto oo uu u qasdo oo uu awood u leeyahay inuu xaqii fuliyo waalfitnatu tudaaddu daalika fitnaduna arrimahaasoo dhan bay cagsigeeda tahay fainnahaa tamnacu macrifata alxaqi aw qasdahu aw ilqudrata calayhi waxay mancinaysaa qofku inuu xaqii garto waa ka mancinaysaa xaqii inuu u qasdo waa ka mancinaysaa inuu awood u yeesho shay xaqana waa ka mancinaysaa ha u malaynina fitno haddii la galo qofka inuu caqligiisa iyo cilmigiisa uu baaqi u noqonhaya ha u malaynina cilmigii iyo caqligii iyo aqoontii oo dhan mugdi bay gelinaysaa haadaa kalaamu ahli اlcilmi wاlfitnaةu tudaadu dalik fainaha tamnacu macrifaةa اlxaqi aw qasdahu aw اlqudraةa calayhi fayakunu fiiha min ashubuhaati maa yalbisu اlxaqa biاlbaaطil waxaa ku sugnaanhaya fitnaantaas wax badan oo shubahaada oo waxa weeyaan xaqii baadil ku daray xataa laa yatamayaza bikaiiri min annaasi aw akaruhum ilaa dad badan aynan u cabbaanin arrintu sida ay tahay wayakuunu fiiha min alahwaa'i waashahawaati maa yamnacu qasda alxaqi wa iraadatahu wayakuunu fiiha min duhuuri quwati ashari maa yudcifu alqudrata cala alkhayr waxaa ku jiraysa fitnada waxyaala hawo ah hawo raaca ama shahawaad ah wuxuu qofku danaynhayo wax xaqii qasadkiisii ka manciya ama xaqii u qasadkiisii ka manciya waxaa ku jiraya fitnadaas sharta quwadeeda muuqaalkeeda wax awooddii uu khayrka u lahaa lahaa qofku ka daciifiya kelimadeeda marka waxaan ku soo gaabinhayaa aniga qofna hadda inaan gaar u caabeeyo uma jeedo laakiin naseexay iga tahay qofku wax yowmulqiyaama uu ka nadaamoodo ama markuu gaboobo uu ka nadaamoodo oo uusan wax ka qaba karinin yuuna ku tillaabsan waxaan ku gaabinhayaa ama ku soo khatimhayaa kelimadeeda aan ku dhammaynhayaa xadiidkii bukhaari u wariyey min xadiidi cabdillahi bni cumar laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman qofka muslimka ka zuuli mahayo inuu ku sugan yahay fusxo xagga diinkiisa uu diinkiisa fusxo uga sugan yahay oo diinkiisu uu wusco geliye oo aan cariiri ku jirinin oo uu fusxo ku jiro oo yowmaalqiyaama iyo adduunyadaba ay arrintiisu fusxo ay tahay ilaa dhiig xaaraan uu daadiyo markaas fusxadii waa weynhayaa diiq buu ku jirahayaa qofka ilaa yowmi alqiyaama war diiq ha gelinnina war diiqa iska ilaaliya war nafsad muslim ah ama dhiig muslima qofna yuuna daadinin haadaa wabiاllaahi towfiiq wsala allah waslm ala nabiyina mxamedi wcalى aalihi wasaxbihi waslm
su-aalaha ku saabsan dagaal haddii madfac la rido oo ku dhaco dad muslima shiikhaa ka jawaabay oo adigu aridid masaa-isha jihaadka iyo axkaamta jihaadka iyo wasaa'ishiisa waxaan rajaynayaa insha allah in nadwo laga qaban doono haddii alla yidhaha culimmadu ay ka qaban doonaan su-aal baa soo laalaabatay oo dhowr qof soo qortay si kala duwan oo ku saabsan shiikh sheekh axmedow hadda ma waxaan ku jirnaa xaalad fitno oo madax ma lihi mase madax baan leenahay qaar waxay qoreen sheekh shariif xukuumaddiisa xukunkeedu waa maxay qaar waxay qoreen ma ma amiir baa ma laadeeci karaa su-aalo noocaasoo kala duwan baa shiikhuu soo arooray oo aada u soo laalaabtay oo warkaaga laga fahmay abtuuna
wax badan kamis jawaab kale waan daalaye bal iska raalli ahaada mar kale allaha noo maaragtay sahle laakiin khulaasada kelimadan hadda uu sheegay alakh maxamuud sheekh maxamuud waxa weeye ninka madaxda ah oo dadka muslimiinta madaxda u noqon haya kolley waa inuu muslim yahay horta qofka marka islaamnimadiisu ay yaqiin ku sugnaatay lagama qaadi karo islaamnimadaas ilaa biyaqiinin milihi qaa'ido sharci weeyaan waalaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana qofka muslimka awal loo yaqiinay oo muslimka ah oo la ogaa inuu muslim ahaa oon laba isku khilaafsanayn ilaa shay yaqiin ah danniyaad ma aha awhaamna ma aha yaqiin weeya ilaa yaqiin la mida la helo islaamnimadiisa lagama qaadi karo islaamnimadiisiibuu ku baaqi noqonhayaa taas qaacido weeyaan lagama maarmaan ah qofku inuu wax ku fiiriyo marka uu rabo inuu wax tagfiiriyo ama uusan tagfiirin nuqdada ku xigta shaarica annaku ma xukunno ana la axkum cala shaaric culummadu waxay dhaheen muxaqiqiinta ah sida shaykhu lislaam ibnu taymiya fii minhaaji sunna wuxuu leeyahay nin suldaan ah oo ummadoo dhan ay isku raacsanaayeen suldaannimadiisa xataa abuubakrin laba arag buu leeyahay abubakar dadaa ka soo horjeeday cumar dadbaa ka soo horjeeday cuhmaan dadaa ka soo horjeeday cali radi allahu canhu wuxuu leeyahay ummaddii saddex qaybood bay noqotay wakhtigiisii qayb waa ka soo horjeesatay dagaal bayna la gashay waa hulud qayb dagaalna lama gelin lana mubaayacoon waxna kuma darsan guryahooday fafadhiyeen huludkii saddexaad ayaa la socday oo la mubaayacooday oo dagaalkana kula jiray wuxuu leeyahay ummaddii saddexdaas qaybooday ahayd waxaa raacsanaa marka oo la mubaayacooday huluthul umma qofkii tacniyo khilaafadiisana waa qof adallu min ximaari ahlihi wey shaaricaasaa faysal ah dadkan haddii uu hulud ama huluhaan ninkaas shariif sheekh axmed la yidhaahdo uu ogol yahay oo uu raacsan yahay madaxtinimadiisu waa haabit sharcan wax ka daba hadli karaana ma jiraan kuwii ku kacana fitnay ku kiciyeen ayaguna kuma najaxi doonaan meelna iga qorta maanta ninkii fitno bilaaba oo maamul dhisan oo islaami ah fitno ku kiciya inay fitnadaasu daba soconayso intuu asagu taagan yahay meel iga qorta marka annaku shaarica ma xukunno warna kama hayno mana u ololayno shaarica laakiin shaarica soomaalida dadka meeshan jooga haddii hulud ama huluhaan uu ogol yahay oo uu waafaqsan yahay oo ay ku jiraan dadka ahlulxalli waalcaqdiga oo odayaalka curafada ay ku jiraan oo odayaalka dhaqanka ay ku jiraan oo qaybo muqaawamada ka mida ay ku jiraan hulud ama hulutayn ama wax ka badan ama wax ka yar ay ogol yihiin madaxtinimadiisu waa sharci waana haabit qofkii ku kacana bidac iyo dalaalaad buu dhex taagan yahay khatar buuna ku jiraa fii diinihi wa dunyaahu anuu intaasaan uga baxaya kelimadaas wabilahi towfiiq sal alla sl ala nabi mxamed
shaarica sheikh wuxuu u jeedaa dadweynaha u jeedaa shaarica wuxuu uga jeedaa dadweynaha ergaa shaarica saas uga jeedaa su-aashaasa aada u badnayd oo aada u soo lolaabatay dadkuna warkii shiikha ka fahmeen shiikhuna wuxuu aad baan u daalay dawa ogtin intuu hadlahayey war hal su-aalow yar adoo raallaa shiikhana farqiga takfiirka iyo khawaarijta baa layidhi maxay tahay atakfiir walkhawaarij maxaa u dhexeeya farqiga sheekh wuxuu yidhi muxaadaray u baahan tahay taasi hal su-aaloo nin dhibtay aan isiri nin aada u dhibtay baa soo qoray mawduuca ma aha laakiin waxaan isir amay dhib badan ku haysaa wuxuu leeyahy ninkaasi xaas baan qabay hal dalqaan ku furay markaan dalqaadii ku furay tiri maalin dambe ifur anuu xanaaqsan baan furay waxaan ku furana ma aqaan laba wiilna waa i haysaa ma soo ceshan karaa saasuu leeyahay
alaaqa hadde waxaa la ogyahay yani alaaqa marna waxaa loo ridaa hal hal marna jamaaca loo ridaa ama majmuuca loo ridaa marka kolley ninkan wuxuu sheegay inuu mar furay hal dalaaqo mar kalena uu hal dalaaqo ku furay hadda marka hal dalaaqa u dhiman markii koowaad hadduu hal dalaaqo ku furay marka labadana soo xanaaqsan uu dalaaqo ku furay kale dee midbaa u dhiman laakiin midka uu xanaaqa ku furay ayaa culammadu waxay u qaybiyaan dalaaqa sida ibnuqayim fii risaalati ikaahat lahfaan xanaaqa saddex qaybood weeyaan qofka in xaala tamyiiskiisi uu dhumay uu gaaro oo uuna garanayn waxa uu ku hadlahayo iyo waxa ka soo baxahaya wuxuu leeyahay kaas dalaaqiisa muctabar ma ah xaalad kale oo darafka kale ah oo ah xoogaa yar xanaaq yara galay laakiin inuu iska furu goostay waa iska furay taasna dalaaqiidu waa waaqic xaalad saddexaad baa jirta oo dhexdhexaad oo ah qofkii aada buu u kacay laakiin tamyiiskii weli ma seegin oo weli maarata ma gaarin xad uu junuun ku dhowaado laakiin casaabtiisa aad bay u kacday oo waxa weeyaan tasarufkiisu dabiici ma aha markaas marka wuxuu leeyay xaaladdaas saddexaad khilaaf baa ku jira bayna ahlilcilmi in la ictibaarinayo dalaaqaas iyo inaan la ictibaarinayn kolley isagu wuxuu rajaxay inaan dalaaqa la ictibaarinayn qofkuna adraa binafsihi yacni marku hadda miqyaas aan u qiyaasno xanaaqa darajaadkiisa ma hayna laakiin alinsaanu adraa binafsihi marka haddii uu xanaaqiisu uu meel sare gaaray ama meel dhex uu gaaray waxaa la dhex karaa dalaaqa labaad xitaa واقع معها مركا أما هل ضلقة أقول لمن أما الله أقول لمن هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على محمد
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم آد يا آد أيا شيخ أم هذا علينا بعد ثم حمد الله سبحانه وتعالى ده انت دقيست الله كأجر سيو وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
murti weeye arag waa in waxxun lagama caashaaye midiyo isku sahadiyo dagaal laysku mari waaye haddii nabadda mara loo lulo gogo la meegaaro oo culimo muhimiyo duqow madaxa loo dhiibto oo ay go'aan muujiyaan lagu midoobayo maydiyo dhaawac duulkii sidaan mara loo heleen maydiyo dhaawac duulkii sidaan mara loo helini maslaxa diidku madar inuu ku jebi waa mahmaa xulusi markuu quusa madiyaal dhintaa lagama caashaaye aakhirana mool jahannama laguma quurtaaye allow yaa talay mudan tahaye meesha ku ekeey allow yaa talay mudan tahaye meesha ku ekeeya midigtu bidixda kama maaranto waa u muhataaye hadba tii maqnaatay tan kale meeday leedahaye maxallu shaahidkiyo taargadkiyo meeshaan hibanaynay muttafaqun calayhaan rabniye inaad midowdiine waa cadow macaashkii haddaad kala maqnaatiine muslimku cabara taariikh midnimu magac ku yeeshaaye markay kala tagaan cadowguwow malabsanayaaye muran iyo tashwiish lama rabiyo maliyahu haaye ismaqiiqa iyo lablakooco malaha libane mabaadi'da aasaasigiyo maxallu tawxiidka ku muujiya shicaarkiinna oo ku muujiya shicaarkiinna oo geliya maankiinna mashruuciya ikhlaas camalan camalkii aan lagu mataanaynin mashruuciya ikhlaas camalkii aan lagu mataanaynin muxdis iyo shariig baa galo waa la maanacay waxaan islaynka meeloog ahayn kaama marayaane culummada mashhuurkaa sunnaha kula mataanuuba maraajicda aasaasiga mowle ku adeeca muxadis iyo usuuligu halkuu maray ku daawuuba oo miisaanka aasaas oo miisaankii salafka u celiya maxalu tawxiidka oo miisaankii salafka u celiya maxabadiineedka oo miisaankii salafka u celiya maxabadiineedka ismasaabax iyo wada jirguul kalama maarmaanee mugdigu qaybsan weeye ifka howmuha talabtii mugdigu qaybsan weeye ifka howmuha talabtii